ee ciidanka commandos puntland danab waxay u xaqiijinaysaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland dareen u yeelashada xaalad culeyskeeda leh oo ku saabsan jiritaanka marxalad deganaansho la-aan ah oo lagu sifayn karo ku-takrifal awoodeed iyo jajuub siyaasadeed oo ka jirta guud ahaan puntland wuxuu ciidanka commandoska danab go-aansaday inuu uga digo cid kasta oo ku lug leh falal abuuri kara amni darro ciidanka commandoska waxay ka digayaan mar kale diiwaangelin hubaysan iyo doorasho aan heshiis lagu ahayn oo keeni karta dembiyo la xidhiidha ku-takrifal awoodeed iyo qalalaasyo ka dhex abuurma gudaha puntland gaar ahaan magaalo madaxda puntland ee garowe